إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به فصل وxuu فصل u yahay في أحكام في بيان أحكام تجهيز الميت meydka qalqaalintiisa markii qofka uu dhinto ou meyd ou noqdo meydka in la qalqaaliyo oo la sagootiyo iyo wamaa yatacallaqu bihi waxyaalihii ku tacalluqa allah subxaana wa tacaala bini aadamka waa sharfay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaakum fi lbari walbaxr adduunyadana waa ku sharfo wax badan buu u sakhiray markuu geeriyoodana waa la sharfay oo waxaa loo jidayay taqbiir waxa la yidhaha uma amaatahu fa aqbara marka taqbiirka gaalo iyo muslimba waa ka dhexeeya laakiin asalka de islaamkaa keenay labadii ibnu aadam markuu kii kala dilay sow u doogo markuu aqoo waayey fa bacatha allahu guraaban yabxahu fi lard ma garad waxaa ilaahay uu soo diray tuke dhulka qoday tay laba tuka isdisheen oo kii kala duogay liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih sidau u baro sida wax loo duugo qaala yaa weylata acajaztu an akuuna midla hada alguraabi fa awaariya sawata akhiih markaasu wuxuu yidhi ma waxaan kari waayey inaan maaragtay tukahaas oo kale aan noqdo walaalkii meydkiisa inaan qariyo aan duugo fa asbaxa min annaadimiin mid salaayo ayuu noqday sababto walaalkii ayuu dilay markii hore macaasidu waa macaantaa xamaas ay leedahay dil iyo dhac iyo zino iyo faaxish intaba iyo khamraba laakiin hadhow qofku markii uu ku dhaco ayuu dhibkii dareemaya fi dunyaa qabla alaakhira ilaahay macaasida iyo halaag iyo kufriga allah naga koriyo khayrka allah qalbigan u shar sidaa darteed sharcigeena islaamka iyo hadiga nebiga calayhi salaatu wasalaam meydka waxaa loo jideeyey qaab maamuusaho wanaagsan in la sagootiyo markii uu dhinto ka bilaabato marka uu sakaraadayo ilaa laga duugo marka qaab wanaagsan oo meydkan ixsaan loogu sameynayo iyo aqaaribtiisa magarad dadka qaraabadiisa ah dadkuna ilaahay ay ku weyneynayaan subxaana wa tacaala axyaada ah allahna lagu caabudayo sunnada nabiga lagu raacayo ayaa maaragtay loo sameeyey marka imaam ibnuqayim hadal yar oo zaadulmacaadka oo ku dhigay oo aada u qiimo badan oo yuktab bimaai dahab in biyo dahaba in lagu qoro astaahelan waxaan idiin akrinaya oo ku dhaqsanana insha allah qaala ibnuqayim raximah llahu tacaala fi lhadyi hadyi zaadulmacaad fi khayri hadyi fi hadyi khayri fi hadyi khayri alcibaad yacni qofku aakharo wuxuu u zaad qaadan lahaa isagoo ka shidaal qaadanaya hanuunkii addoommada qofkii uu khayrka badnaa ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kaana hadyuhu sala allahu calayhi wasalama fi ljanaa-isi qaabka uu janaasada ou maaragtay ula dhaqmo akmal alhadyi hanuun midka ugu kaamilsan iyo dariiqatan ugu fiican buu ahaa mukhaalifan isagoo khilaafaya lisaa'iri lumami ummadihii kale oo maaragtay aan muslimiinta ahayn mushtamilan ayagoo hadyigiisa uu kulansanayo cala alixsaan ila lmeyit meydkoo ixsaan loo sameeyo wa mucaamalatii in lagula dhaqmo bimaa yanfacuhu wax anfacaya fii qabrihi qabrigiisa wax ku anfacayo wa yowma macaadihi iyo maalinta ilaahay loo soo bixinayo qiyaamahana wax isaga waxtar u leh oo sharci allah in lagu maamuuso iyo wa cala alixsaani ilaa ahlihi dadkii ou ka dhintana in loo ixsaan sameeyo oo ixsaanka waxaa ka mid a dee meydka in la duugo oo la asturo oo la kafano oo lagu tukeeyo loo duceeyo oo la sharfo sida uu sharciga u dhigayo iyo wa cala alixsaani ilaa ahlihi ahalkiisa in loo ixsaan sameeyo wa aqaaribi aqaaribtiisa ayagana in loo tacsiyeeyo oo istirjaaca la baro inaa ilaahi wa inaa ilaahi raajicuun iyo sabarka qiimaha uu leeyahay ayagana in la baro qofkoodiina hor loo tacsiyeeyo qofkoodiina loogu duceeyo oo lagu tukado oo la qalqaaliyo la jihaasiyo hawshii lala qabto iyo wa calaa iqaamati alcubuudiyati alxayi lilaah qofka noolna inuu cibaadadii alle u oogo ma garatay qofka maaragtay oo nool inuu maaragtay oo noolna inuu cibaadada ilaahay u guto fii maa yucaamilu bihi lmeyita meyidkan wuxuu kula mucaamalanayo ilaahu ugu dhowaanayo ama dhaqitaanka ha ahaato ama duugitaanka ama dardaaranka loo dardaarmayo ama shahaadada loo laqinayo ama wasiyadiisa la fulinayo agoonta loo ixsaan samaynayo waxaasoo dhan ilaahu ajar kaga rabaa wa kaana min hadyi sal allahu calayhi wasalam fi ljanaa-isi waxaa ka mid ahayd iqaamat alcubuudiyati lirabbi tabaaraka wa tacaala in ilaahayna subxaanahu wa tacaala addoonnimadiisa meesha laga muujiyo iyo cibaadadiisa calaa akmali alaxwaali xaaladda ugu kaamil badan in allah loo caabudo iyo walixsaani ila lmeyiti meydkan ixsaan loo sameeyo wa tajhiizihi ila allah ilaahay in loo gelbiyo ilaa qofkan ilaahayba u tugee calaa axsani axwaalihi xaaladiisa midda ugu fiicano wa afdaliha ugu fiicano isagoo la dhaqay oo shahaadadii loo laqinay oo maaragtay lagu tukaday oo loo duceeyey ilaahay in loo gelbiyo oo ilaahay xaggiisa maanta ma arkaysaa loo sagootiyo wa wuquufihi nabiga istaagitaankiisa wuquufi asxaabihi sufuufan ay u istaagaan markay ku tukanayaan ama marka qabriga lagu la geliyo oo hadhow ugu dambeysa tahbiidka loo weydiinayo yaxmaduuna allaha iyagoo ilaahay xamdinaya wayastakfiruuna lahu meydkan istikfaar u weydiinaya ilaa salaadu waa saas ilaahayna in lagu mahadiyo meydkan istikfaar loo weydiino wayas'aluuna lahu almaqfirata waaraxmata watajaawusa canhu meydkana in raxmad iyo maqfiro iyo in la iska dhaafo loo weydiinayo markii lagu tukado qabrigaa loo qaadaah ma ogtaha oo la dhaqo inta la dhaqo oo la diyaariyaa lagu tukanaya haddana markaasaa meydkii waa la raacayaa qabrigii waa loo sogootinayaahoo waxa qashinahoo layska fogay dadkii dhan oo raacayo huma almashu bayna yadeehi in hortiisa iyo dhinac walbaba laga socdo ilaa an yuwadicahu ilaa an yuudacuuhu ilaa ay ku sogootiyaan xufratahu godkiisii uma yaquum huwa asxaabuhu isagii asxaabtiisa way istaagayeen bayna yadayhi calaa qabrihi qabrigiisaa la dul istaagaya saa'iliina lahu tahbiita iyagoo ilaahay inuu sugo oo su-aasha qabriga loo weydiinayo axwaja maa kaana ilayhi markuu ugu baahan yahay oo cidlayoo laga kala dhaqaaqayo inta la fariisaa le ilaahw sugo ilaahay baa loo ergeynaya subxaana wa tacaala markuu dhinto hadda meesha loogama dhaqaaqaye uma yatacaahadu biziyaarati lahu fii qabrihi nabigu markaa moytada markay dhimato hadhow haddana ziyaaraad iyo duco assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun yarxamu llahu almustaqdimiina mina walmustaakhiriin intuu salaamo u ducaynaya uu leey annagana waa idinka daba imaanayna waana loo ducaynaya saasou nabigu maarata caleyhi salaatu wasalaam ou maarata uga warqabi jiray ee meeshu inta lagu duuga laga dhaqaaqi maayo ee magaalada maadaama uu dadkii qubuurta ay joogaan in lasoo ziyaarto markaa loo duceeyo ilan qofka noolna ziyaaradaas aakharo ku xasuusanayaa maaragtay ducadaas u duceynayo meydkana ajaru ka helaya meydkana ducadaas way gaaraya way ku intifaacaya salaamtaas kamaa yatacaahadu alxayu saaxibahu fii daari dunya sida qofka noolba qofka saaxiibkiisa uu soo ziyaarto uga warqabo oo yidhahdo war hebelow xalay maxaad ku barisay sidaasoo kaleo nabiguna calayhi salaam uu warqabi jiro qubuurta baqiic waa soo ziyaaran jiray shuhadaa uxud waa uu soo ziyaaran jiray bal markuu dhimanayo agteeda intuu qubuurta baqiic iyo shuhadaa uxud oo kusoo tukado usoo duceeyey kalmuwadici linnaasi axyaaan u amwaat dadkii asagoo sagootinayo wixii noolaa iyo wixii dhimanaa ayuu ah marka taas hadigaasaa sunna marka xaggee laga bilaabaa marka uu ka bilaabi jiray meydka qalqaaladiisa iyo tashriibkiisa xaggee laga bilaabaya fa awalu daalika waxaa ugu horeeyey tacaahuduu fii maradihi markuu jiraya qofka in la warqabo in laisoo ziyaarto oo axaadiida badan oo dhahaysa maaragtay qofka walaalkiisa isagoo marida ziyaarta waxaa weeye ilaahay jazihiis waxaa fii khurafi ljanna jannada himaarteeda ayuu guranaya oo nabigu dhaha calayhi salaatu wasalaam marka in lagu soo ziyaarto loo duceeyo laa ba'sa duhuur iyo in la yidhaahdo allaahuma ishfi anta shaafi ma garati allaahuma raba annaas idhab ilba's ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yugaadiru saqama saasoo dhihi jiray ilaahow adiga maaragtay baaska baabi'i maaragtay shaafi adiga caafimaad iska leh qofka meydkaa in marka la tashjiiciyo oo la yidhahdo duhuuran insha allah waa ka raysan doontaa saas oo kale ayaa wanaagsan haddii markaas laga quustana in markaas cuntaday u baahan yahay waxyaalahaas uu nabiga u dalbi jiray maxaad cuntaa u baahantahay waxaasaa la sii jiray si uu xoogaa tanafus uu qofkii u dareemo iyo wa tadkiirihi bilaakhirati haddii marka uu garto inuu qofkii uu dhiman rabana markaas aakhare in la xasuusiyo oo markaas la yiraahdo maaragtay niyada wanaagso waa xadiida waa kii ahayd qofku maanta ma arkaysaa ilaahay dhinto isagoo allah ku kalsoon ilaahayna subxaan laa yamuutanna axadakum axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billahi qofkiin you dhimanin ilaa isagoo ilaahay malaha u wanaajinayo maahan iyo wa tadkiiri bilaakhirati aakhara in la xasuusiyo wa amrihi bilwasiyati dardaaranka in la faro ole dardaaran oo waxna maaragtay wixii aada leedahay wax adiga maslaxa kua sadaqo ah ka dardaaran wa towbati inuu ku toobad keeno iyo wa amri man xadara amrihi man xadara dadkii qofka maaragtay marilka la jooga markii nafta laga qabloonayo waxaa la faray bitalqiini shahaadati an laa ilaaha ila allah inuu shahaadada u laqino litakuuna aakhira kalaamihi inay noqoto sababta xadiidka muslim ayuu nabigu waxau dhaha calayhi salaatu salaam laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah mowtadiina laa ilaaha illah u laqina si uu maaragtay aakhiru kalaamihi u noqdo xadiidu mucaad oo cinda abi daawuud wuxuu ku darayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna sababtoo waxa loogu laqinaa waxaa weeye qofkii kelimada tawxiidkaa ku dhinta oo ku khaatumaysa jannaduu gelaya haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ka reebi jiray markaa markii laga dhinto huma nahyu can caadati alumam allatii laa tu'minu bilbacthi wannushuur ummadaha aan bachiga iyo nushuurka in la issoo bixinayo qiyaamaha aan rumaysnayn caadaadkooda xuxun uu ka reebi jiray oo mowdka markii la qaado in qaylo iyo muusuq iyo ooyin iyo bakhuur iyo dab iyo waxyaalahaasoo kale laga daba qaado ayuu reebi jiray wuxuu kaloo reebi jiray in qofkii maaragtay loo qayliyo oo naagaha wejiga iska cidiyeysanaaya kuwa wejiga iska dharbaaxaya kuwa qaylinaya oo maaragtay cod kor ugu qaylinaya waxaasoo dhan wuu reebi jiray amaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu u sunneeyey meydka in loo khushuuco oo indhaha loogu ooyo qalbiguna oo maaragtay oo u tiiraaniyoodo sababtoo ah markii wiilkiisi ibraahim oy ka dhimatay mise gabadhiisii ay dhimatay nabigu waa ooyi jiray markaasu wuxuu dhihi jiray tadmacu lcaynu indhaha way ilmeynayaan wayaxsunu lqalbu qalbigana wuu tiiraanyoonaya walaa naquulu mana odhanayno ilaa maa yurdi rabba rabbi wax rilo gelina maana wax kale uma odhanayno marka taasina waa hadyigiisa marka kaamilka ah sababtoo waxaa weeye ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaa weeye qadarkiisa iyo qadihiisa raalli uu ku noqday wixii la yska reebo qayladaha ma uusa samaynin qofkii qariibka ahaana xaqiisa u siiyey oo ooyinta iyo xusniga ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam diin iyo dad ahaanba qof kaamilowa qof qof qabkiisii qariibka ahaa uu dhintay wiilkiisii ama walaalkiisi ama odaygiisii oo iska qahqahle taa waxay ku tusin aan damiir lahayn nabiguna calayhi salaatu wasalaam diin iyo dad ahaanba qofka ugu wanaagsan waa dad ahaanta iyo diinta waxay keena marka qofkii in loo xusniyo laakiin haddana ilaah in laga raali noqdo dadaa marka waxay yidhaahdeen nin caarifa dadkan macnaa caarifiin waxay dhihi jireen xoogaa cibaadada ku banbaxay oo aada iyo aada maaragtay iyagu dhinacaas maaragtay cibaadada iyo tawakulka iyo waxyaalahaas ku sii maarata ee laakiin shadaxaadkan suufiyadan iyo istiqaataadkan iyo maaragtay xaaraanta la xalaaleysa aan ahayn laakiin iyaga naftooda tarbiyadooda oo maaragtay dadkii hore ahlu zuhdiga ahaa oo sunnadana ku taagna waxaa la yidhi wiilkiisii malaa dhintay wiilkiisii markau dhintay ayuu isagu isku qoslahaa la arag dadaa waxay isirada nabigu waa ooyee laakiin ninkan caarifka waaba waaba saro maray oo maarata wiilkiisa mabu oynayo sheikhul islaam baa la weydiiyey wuxuu yidhi ninkan waa daciif waaye buu dhahay wuxuu awoodi waayey xaqii alle subxaana wa tacaala iyo xaqulqariib inuu kulmiyo waxaa la yidhi qalbiguna inuu raalli yahay qalaha alqadar qofkan raximka iyo qariibkaana inuu maaragtay xaqiisii ooyintiisii iyo xusnigiisii ou siiyo laaqa calayhi aljamc maaragtay marka marka midou qaato tasliimkii u qaato markaasuu iska qosle laakiin nabiga calayhi salatu slam hadigiisa waa kaamil oo ilaahayna xaqiisii wou siiyey qofkii qaraabada ahaana xaqiisii wou siiyey sidoo kale nabigu wuxuu faray dadku inay istirjaacsadaan haddii musiibo ay asiibto in la istirjaacsado inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaaha iska kaanada isagaan u noqonaynaa allahuma ajurnaa fii musiibatina wakhlufnaa khayran minhu saasoo dhan bar ilaah musiibadan ajar naga sii wixii naga baxana wax ka khayroo noogu bedel wuxuuna yidhi qofkii saas yidhaahda ajarna waa la siinayaa waana ugu bedelayaa wax ka khayroo umu salama waxay tiri marka horaa nabiga xadiidkaas ka maqlay markuu abuu salama ou dhintay aan waxaan isribay tiri inta akhriyey ducadii iyo istirjaaci yaa abuu salama ka khayr badanoo lagugu bedelaa rasuulkaaba maata ilaahay ii keena bay tiri calayhi salaatu wasalaam oo ka khayr badan baabihumi sal allahu calayh wasalam marka waxyaalahaasoo ibnulqayim oo aada u qiimaha badan ayuu soo aruuriyey raximahu llah raxmatan waasica faslun fii bayaani axkaami tajhiizi lmeyiti qofka meydka ah qalqaalintiisa iyo waxa axkaamtiisa iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii ku tacalluqa nacam waxyaalaha ku tacalluqa waa mid asaga wax ku saabsan oo sidii loo duugi lahaa sidii loogu tukani lahaa sidii loo kafani lahaa iyo waxyaalahaas baabuljanaasa lagu xusaa wixii kaloo ka ratib waayo amwaashiis oo wasiyo iyo dhaxal iyo waxyaalahaasana baabul wasi iyo baabul irti ayaa marka lagu sheegaa nacam marka waxyaalaha ka ratiba waxaa ka mid a awalan xoolihiisa intaan la gaarin waxay horta asagaa laga kafanaa tajhiiska oo meyidkaa laga sameynaa wixii asaga loo qalqaali lahaa kafantiisa iyo duugitaankiisa qarash ku bax xooloo dhan laga goynaya ka bacdina duyuunta ayaa laga goynaya duyuuntu markii ay soo harto ayaa wasiyada laga goynaya haddii aysan thuluth ka badnayn wixii thuluth ku sinan wasiyada markii thuluth laga gooyo wixii kale ayaa waxaa isugu soo haraya warahadii marka awalan waxaa ugu horreya tajhiiska asaga wixii lagu qalqaali lahaa waxaa ku xig lagu duugi lahaa wixii ku xiga waxaa waa duyuunta waxaa ku xiga waa wasiyada wixii uu dardaarmay laakiin bishardi inayna thuluth aysan ka badan wixii markaa soo hara intaas ka soo hara ayaa dhaxalla isugu imaanaya wayalzamu fi lmeyiti meydka waxaa ka laasimayo oo u laasimayo qofku markuu dhinto oo dadka nool ou xaq ugu leeyahay arbacatu ashyaaa afar shay oo afartuba ay tahay waxyaalo maamuusoo meydka lagu karaameynayo oo sidii hadda ibnulqayim uu noogu tilmaamayey waxa weeye ixsaan ila almeyit dadka axyaadana ilaahay subxaana wa tacaala ay ku caabudaan ee aqaaribtana loogu ixsaan sameeyo soo maahan allahna lagu caabudo subxaana wa tacaala midda ugu horeysa qasluhu in la dhaqo wey oo waxaa la rabaa qofkan waa la qabrinaya marka nadaafaduna waa wax weyn waayo marka qofkuna marka u xaalatu meyid uu yahay waxaa weeye hadda waxaa dhici karta afkiisa dheereer inuu ka yimaado calooshii wixii ku jira inay ka yimaadaan sakaraadkii iyo waxyaalahaas inuu raa'ixa uu keeno marka in la dhaqo oo weliba sida loo dhaqaana waxaa weeye inta la tiiriyo caloosha waxyaalaha ku jira maaragtay laga riixo markii laga riixo oo loo astajeeyo oo markaas lagu fureeyo waxyaala suuf iyo waxyaalahaas oo kaleeto ah markaas haddana in loo weyse qaado sidii weyse qaadkii saxda ahaa haddana dhinacaan midigta la dhaqo dhinaca bidixa marka jirkiisaoo dhanba markaa si fiican loo dhaqo hadda dhaqitaankaasna waxaa weeye waa adiladeedu aada iyo aaday u badan tahoo nabigu calayhi salaatu wasalaam markay gabadhiisi ay dhimatay umu catiya al ansaari waxay tiri dakhala calaynaa rasuulu llahi sal allau calayh wasalam xiina twufiyad ibnatuhu gabadhiisii markii ay dhimato zaynab ahayd faqaala aqsilnahaa bihalaatin aw khamsin o akhara min dalik wuxuu yidhi saddex goor dhaqa ama shan taa waxaa ku tusinaysaa witr in la dhaqaayo tiro isdheer oo arbaca lama dhihin haddii saddex ku filnaan weydo raabical dhaq hamsa lagu khatimayaa markaa aw akhara min dalik in ra-aytun haddaas toddoba sagaal gaarsiiye haddaa aragtaan wajcalnaa fil aakhiri kaafuuran yaal marka nacam haye iyo wa takfiinuhu in la kafano meydka in la kafano ayadana adiladeedu waa badan tahoo ninkii saxaabiga ahaa oo xaajiga ahaa markii uu maaragtay hashiisu intay riday ay qoorta ka jebisay waxau dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam kafinuuhu fii thawbayhi labadiisa maaragtay aqsiluuhu bimaa-in wa sidrin wa kafinuuhu fii thawbayhi biyo iyo gob ku dhaqo oo gobku waxaa weeyaan jirka ayuu maanta ma arkaysaa raa-ixada kariha iyo waxaas uu ka bixinayaaho tacafunka iyo waxaas uma soo degdegayo wa kafinuuhu fii thawbayhi labadiisa maryoodna ku kafan ou dhaha nabiga calayhi salatu slam mar kafanta nabigan hadda waa kii waxaa lagu kafanay halaathatu abwaa ahyaabin ahwaabin suxuuliy saddex maryood oo suxuuli qaryo loo nisbeeyey oo qurqurxoon oo cadcad ayaa lagu kafanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wasalaatu calayhi in lagu tukado salaadan axaadiid badan bay leedahoo xadiid oo wariyey khaalid binu zayd aljuhani ana rajula min asxaabi nabiy sal alla alayh wasalam twufiya fii khaybar abu daa-uudaa wariyey fii yowmi khaybar ayaa la oofsaday fadakaruu dalika lirasuuli sal alla alayh wasalam nabiga ayay u sheegeen faqaala salluu calaa saaxibikum ku tukadoo dhan isaga nabiga wuxuu uga dib dhacay xoogaa yaroo quluulaho sameeyey wax yaroo oo alaab yar ayuu maarata oo xaday markaasuu dhahay ku tukada taasna nabigu wuxuu u diiday calayhi salaatu salaam zajri oo la sajrinayo sidii ninkii isdilaba nin ayaa qatala nafsahu bimashaaqis ninaa isdilay markaasuu nabiga uu ku tuka waayey marka waxyaalaha dadka kabaa-irka qofka imaamka ama qofka weyn haddii uusa ku tukan zajri u noqon doontaa hadhow qofku waxyaalahaas inuu iska dhaafo wa dafnihi in la duugo in la duugo nacam marka dafnigu waa wax ummadoo dhan ba u ah gaal iyo muslim waa la duugaya oo abu aalib markii uu dhintay nabigu calay sali wuxuu ku yidhi maaragtay idhab fawaarihi baxo wuxuu yidhi aabbaha maaragtay soo asturo maaragtay godgeli nacam marka intaasi waa shanta waaweyn oo u waajibta wey laakiin dad waxaa jira shantaas qaarkood in lagu sameeyo aysan waajib ahayn waa dadkii soo isatnoonaya gaar ahaan qasliga iyo maanta ma arkaysaa salaada dad laga soo isatnoodo wathnaani laba qolo laa yuqasalaani lama dhaqo walaa yusallaa calayhima mana lagu tukanayo ay waajib ma ahan in lagu tukado laakiin xaaraan ma aha nacam kan ugu horeeya waxaa weeye ashahiidu shahiidka fii macrakati lmushrikiina gaalada dagaalkooda ku dhintay shuhadadu waa badan yihiin oo shuhadaa oo maaragtay macnawiyaha jiro haweenta umul raacatay iyo qofka maaragtay qaraqa iyo ku dhintay iyo maashoodka iyo qofka guri kusoo dadka axwaadita shuhadaa waa ay yihiin qofka daacuunka oo ku dhaqo qofka shubanka u dhinta daacuunka waa furqan weyn camal waayo waa balaayo nabaro jir ka soo baxayo qofka dhan dilay marka waa furuqa waaweyn waag horta ku dhici jira saas camal u egyahay nacam midkan koleeraha waa batnig madduun qofka la yiraahdo way oo shubanka kaas daacuun lama yiraahdo kaas waa koleeraha midka ay dhahaan ama mabduun la yirahdo qofka caloosha u dhinto laakiin kan furuq asaga waa ka duwan yahay oo quruux oo jirka kasoo baxaysa laakiin hoosna sii jirto joofka ayaa kasoo baxaysa marka kolley furuqa beri hore jiri jiraan maqale mar aan yare nag waaba soo gaarnay furuqle mar la yiraahdo dadka aada u baabiyey marka waa noocaasaan umalayna daacuunka markatu waa ka sheekeynayo ashahiidu fii macrakati lmushrikiin marka qofka oo macrakada mushrikiinta ku dhintay waa kaas sababtoo nabiga ayaa laguma tukanayo macnaha waajib ma aha oo nabigu calayhi salaatu wasalaam shuhadaa uxud waxau faray waxau dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam bidafnin fii dimaaihim horta waxau dhahay dhiigooda ayagoo wata halaaladu halaala duug dharkooda uu dhiigu ku yaal dhiigooda xataa laga dhaqi maayo walam yugasalu lamana dhaqin walam yusalli caleyh lagumana tukan laakiin xaaraan maahana waxaa sugnaatay nabigu calayhi salaatu salaam xamse inuu ku tukaday oo sagaal takbiirood uu ku takbiirsan waa ay dhacan marka macnaha xaaraan ma ah laakiin ma u baahna haddii la rabaan waa lagu tukan karaa haddii la rabaan laguma tukan karo laakiin sida mashruucaah weyn waa inaan lagu tukan ama marmar haddii qof lagu tukado wax dhibaataa ma laha laakiin xaaraan ma ah wahnaani labo laa yugasalaani lama dhaqayo walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukanayo ashahiidu shahiidka oo fii macrakati lmushrikiina ku shahiida iyo wasaqdu dhiciska oo alladii kaasoo lam yastahilla aan qaylinin saarikhan xaal ou yaha kii qaylyahay marka istihlaalku iyo suraakh waa ismid waa qaylo marka dhicisku waa dhowr axwaal wey haddou dhasho isagoo camaalo calaamo nololeed leh ama ou qayliyo ama ou maaragtay dibaaxiyo oo wax nolol lagu arko markaas waa la dhaqayaa waa lagu tukanaya waana la kafanaya waana la duugaya soo maa iyada lafteed waxaa dhacda nabigu calayhi salaatu salaam la wariyey inuusan ibraahim ku tukan marka caruur yararkaa yani sida ay riwaayaadkaas haddii lagu camal fala waana qasab waay in maarata hadii la rabo la iska dhaafi karo sababta waxaa lasoo wariyey oo ansaxday nabigu calayhi salaas wiilkiis yaro ibraahim inuusan ku tukan na laakiin inuu wiil yaroo kale uu ku tukadana waa dhacda ma garad marka kolley haddii uu qayliyo oo wax calaamo nololo laga arko waxa weeye salaad waa mashruuca waa lagu tukanaya waana dhaqaya waana la duugaya waana la kafanaya marxalana waxaa weeye haddii ou dhasho isagoon gaarin takhliiqa waxaa takhliiqu waxaa weeye waa markuu ay u dhammaato afarta bilood boqol iyo labaatan soo afar bilood soo maaha markaasaa la suureeyaa ka hor in la suureeyana waa dhici karta marka waxau dhashay isagoo naf ku jirin laakiin calaamadii bini aadamka shaybkii bini aadinimada wata markaas culimmadu waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin laguma tukanayo laakiin waa la dhaqaa waa la kafanaya waana la duugaya qaarna salaadii ugu daraya nacam adiga waxaan u malaynaa imaam shaaficina laba qowl oo ku lahaa qowl jadiid iyo qowlka qadiimka qowlkiisa jadiidka waxaa weeye haddii oo wax calaamaatu takhliiqa ay ka muuqato abuuritaanka laakiin wax nolol aan lagu gaarin jadiidka laguma tukanayo laakiin waa la kafanaya waa la dhaqaya qadiimkana oo imaam axmedna uu ku waafaqsanya macnaha waxaa weeye waa la duugaya waa lagu tukanaya waana la duugaya amaa haddii ou isagoo cad yaroo mudqo ah oo wax calaamaadkii abuuritaanka is waxba ka muuqan ou dhasho markaas waxaa weeye salaad iyo midna ma lahan marka itifaaq laakiin haddii inta maaragtay mara yar inta lagu xiro un meel la isaga asturo godol isaga dooga dhib male marka masaa'ilkaas hadda waa ay bateen su-aalaha markaas waa lagu soo weydiinaya ma garan usbuuc dambe insha allah waa soo ilooba maanta abyaad oo baajuuri oo keeno axkaamtaas saddexda kala hufaysa aan idiin soo qori doonaa insha allahu tacaala soo ilooba maanta calaa kulli xaal waa saddex xaalo haddii dhiciskii ou dhasho magarat ilmihii ay dhashaan isagoo wax nolola aan lahayn ama qaylo oo meyd isagoo ilmihii ay soo dhacaan waxaa weeye markaas salaad waajib ma ah lagumana tukanayo sida adiga qowlka maaragtay jadiidka oo shaafici culmo badan ay qabaan laakiin intii kale uu leeyahay waa la dhaqayaa waa la kafinayaa waa la duugayaa culimmada qaarna waxay waa lagu tukanayaa soo maha laakiin hadduu qayliyo wax qayla ou la yimaado salaadii afartii shayba waa leeyahy laba xaalood ma tahay xaalada saddexaad qabta xataa afsoomaaliku qabta hadhow meeshaan dadku fiqiga mud yaqaani waa lasoo weydiinaya waana dhacda maalin kasta maaragtay gabdhaha waa dhicinaya su-aashii waa lagu weydiinaya haddousan wax suurad bini aadama ousa lahayn biitifaaq wax salaada ma laha lana dhaqin maayo haddii la rawaajib ma aha haddii la iska dhaqana dhib ma laha laakiin markaas mara yar inta lagu duuduubo in qubuurta la geeyana shardi maaha mara yar inta lagu duuduubo meel uun magaxaagan markaas in lagu rido waa isaga filantaa marka haye midka labaad oon lagu tukanaynin wa saqdu marka siqduna waa ku banaan tahay saqduna waa ku banaan tahay nacam alladii kaasoo lam yastahilla aan qaylinin saarikhan xaal oo qaylihayo wa yuqsalu lmayitu mayidkii waa la dhaqaa witran tiro isdheer waa xadiidkiisaan ka fahmayn tiro isdheer unbaa la dhaqaa hadday saddex ku daahir noqdo haddii waxoogaa waxu dhiman yihiin shan waa kii xadiidkii ahaa iqsilna maanta ma arkayso halaaan aw khamsan aw akara min dalika in ra-aytuna dalika xadiidka umu cadiy wayakuunu waxaa ahaanayaa fii awali qusli qubayska biyaha ugu horeey oo lagu shubo sidrun geedka gobta ayaa ahaanay iyo saabuunta wixii lamida nacam ayaga marka waxaa weeye jirkay nadiifinayaan marka xagga nadaafada ay maaragtay saabunaya sidriga waa waxyaalaha geedaha sida saabuunta u samaysa annaka waxaan lahaan jirnay geed madaxbush la yihahdo intaan oomada aysan imaanin oo baadiyaho ka bixi jiray buruqdiisa inta lasoo waxaysta ayaa la jajafo si saabuunta dharka u dhaqa marka carabtu waxay yidhahdaan ashnaan saasoo kale yihahdaa carabtu ashnaankaas yihahda marka kaasoo kale geedo badan oo saasoo kale saabuun u samaysanaa jira marka dabaad saabuunaha kimicala laga sameeya xayr iyo waxaa laisku dardara xeero kimikal ay ka sameeyan waxba isku dardarahan laakiin waagi hor geedo oo dabeeca uba u baxaa jiray marka waxbay nadaafaday qayb ka qaadanayaan wayakuunu fii awalihi fii awali guslihi sidrun waayo wa fii aakhirihina shay-un min kaafuurin ayaa ku jira kaafuurka waxyaalo oo maarata yacni waxyaalo oo sida cawska camal oo waxyaalo baxbaxo laakiin udug leh oo maarata waxyaalahan la buquursada lagu dhex daro marka isaga faa-idiisa waxaa waaye badanka ayuu qawiyeyna oo dhaqso ma u tacafunayo jirka ayuu marka xoog siinaya uusan dhaqso u qurminin wuxuuna ka ilaalinayaa disqiga iyo waxyaalahaas iyo qurunka iyo uso ka ilaalinaya marka waa kii dheh waa kii dheh nabiga ku yidhi iqsilnaa halaatan aw khamsatira min dalika in ra-aytunna bimaain wa sidrin biyo iyo gob yaala marka iyo wixii saabuunaho lamida wajacalna fi laakhirati kaafuura kaafuur yeelo wixii carfaa dhanaa lamid ah oo maaragtay jirka ilaalinayo waxyaalaha maaragtay oo tisxiga iyo waxyaalaha qashinka ka ilaalinaya jirkuna uusan qurmeynin haye wa yukafanu waa lagu kafanayaa fii halaathati ahwaabin biidin saddex maryood oo cadcad dharka cadcad marka qiimow leey nabigu wuxuu dhahay alay sl xadiiska ibnu cabaas wuxuu dhahay ilbasuu lebisow dha min hiyaabikum lbiid dharka cadcad lebista fa inaha khayru hiyaabikum dharkiina iyadaa ugu fiican wa kafanuu kafinuu fiiha mowtaakum mowtadiinana ku kafina nacam laysa fiiha uusan ku jirin qamiisun qamiis uusan ku jirin walaa cimaamatu cimaamatu macnaa rajulkuu ka hadlayo yukafanu ay rajulu fii halaati abwa ahwaabin biidin oo cadcad laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatuusan ku jirin sababtoo ah waa sidii nabiga loo kafanay calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tiri kufina rasuul lah sala taala alay wasalam fi halaati ahwaabin yamaaniyatin biid yani fii halaati ahwaabin saxuuliya saxuuliya ama waa qaryo ama waa dhar cadcad oo nadiifa ma garatay ma garatay oo wax marka qamiis lama socon saddexaas maryood ayaa nabiga lagu kafana calayhi salaatu wasalaam laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun uusan ku jirin walmar-atu haweentana fii khamsati ahwaabin waxaa lagu kafanayaa shan maro ayaa lagu kafanaya oo iyadu waxay ka kooban ka kooban tahay qamiis macnaha qamiiska waxay uga jeedaan cabuur ma garata nacam qamiis ama googorad ama sarwaal kaasaa kasii fiicanba oo loo gelinayo sooma iyo khimaar oo maro inta loogu xiraayo yani fasilati oo intaan markaas loogu xiraayo iyo laba maryood oo kale nacam waxayna u daliishadaan xadiid leyla bintu qanif gabar la yihahdo qaalad waxay tiri kuntu fii man gasala uma kaltuum ayaa ka mid ahaa binta rasuuli lah sal alla alay wasalam cinda wafaatiha markay dhimatay wa kaana awalu maa acطaana rasuul lah sal salam muxuu ahaa haye alxiqan alxiq waxuu ku fasiray ha alxiqa ha sax alxiqa xiquhu waxa weye waa waa hoosguntiga waa sax uma dirca waa cabuurkii uma alkhibaara uma almilxafat waa go-i iyuuna siiyey uma udrij bacda dalika fi thawb alaakhari maro kalea la geliyey qaalat rasuul lah sal ly slam cinda albaabi uu yahay macahu kafanuhaa yunaawilunhaa thooban thooban isagaa noo soo dhiibaayo marka taa waxay ku tahay rasuulka raxmadiisa caleyh isalaatu wasalaam suu gabadhiisa uga warqabo iyadoo haddana nin leeyahay dadka qaarkooda meelaha iska shaxiraayan meelaha iyagoo iska shaxay ku leeyahay haye gabadhii ma la dooga hadhow inuu qabarka yimaado haye wadow iska leeyahay rasuulka intaasoo hawlaha ay ummadda muslimiintu ahaaye isagaa iridda u taagan oo maaragtay gabdhihii dhaqaya maryihii mid mid u siinay bal naxariislaan dadka hadda haystana fiiri wayukafanu waa la kafanayaa fi halaa waa midaan hadda dhehayna xaqi ilaahayna nabigu waa oosiyey xaqu lqaraabana waa oosiyey dadaa waxawaaye ayi mas-uuliya hadday dareemaan waxaa waaye qaraabada iyo ilmihiisaba maaragtay aan wax calaaqa la yeelino jiradooda iyo min boqol khaadim iyo boqol iyo balaayo iyo xataa xoogaa xata oo taajir an wasiir yahay islaantiisa mulshigiisa iyo khidmadeeda iyo jiradeeda iyo caruurta kaan warqabo dadka dadkan adiga naxariistii caadifada ulehed may u leeyihiin ummadaadii dhama balaayaa ka adeejisa khaadima u naxariisana dhakhtar jino ajinabiya balaayo jino waxle ka adeejinaa qofkii dara walbaasoo ajinabiya ummadaadi maa taxiishu maca laba nool iyagana kulama nool marka xaggee la iska barna ilmihii xaggay ka toosaan xaas ay ka tarwaan ummadaadi dhameed xaaska iyo waxbaa qofka xoogaa xoola yeesha ama boqol khaadim iyo boqol darawal iyo boqol xijaabo ku xidhaa labadoodiyaaba kale xijaabo ilmihii asaga xaggee marka iska barnaya eyna tarbiya ah nacam darawalka u diro kule booyaasada u diro maarata balaayo iyaga dhamaa kale xijaabiyihin tarbiyadii dhan iyo naxariistii baa halaabaysa marka haye wayukafanu rajulkii waxaa lagu kafanaa fi halaathati ahwaabin saddex maryoodoo biidin cad laysa fiiha qamiisun uusan ku jirin walaa cimaamatun sababto waa sidii nabiga loo kafana calayhi salaatu wasalaam waalmar-atu gabadhiina fii khamsati ahwaabin biidin saddex maaragtay maryood oo cadcad shan maryood oo cadcad marka shantii waxaa weeye waa cabuur ama googorad ama sarwaal iyo ilaa isaara la sheega moogta kolley sarwaalku waa astur badan iyo laba maryo oo lagu duuduubo iyo khimaarka taas wey wayukabir wuuna takbiirsanayaa calayhi korkiisa cala almeyiti arbaca takbiiraatin afar takbiiro ayuu maara takbiirsanaya waxaana u daliila qisadii najaashi ana nabiya sal alla alayh wasalam naca najaashiye fi lyowmi aladii maata fiih wuxuu geeridiisa ka waramay najaashi maalintuu dhintay waa ninkii waktigaa xabasho xukumi jiray oo muslimiin nabiga marka waxya usoo sheegay ilaa meesa ma uusan joogin wa kharaja bihim ila lmusallaa marka nacyigu midna waa la reebay midna waa banaanya nacyiga la reebay waxawaay midka geerida loo oonayo hebelaa dhintay wawarey ba-ay hoogay kaas laleeyaha midka la ogolyahana waxaa weeye in loo waramo dad meydkan wax u qabanayo ama dadkii tacalluq laleh in loo waramo ladha qofkaasaa dhintay taasaa midka la ogolyahay oo dadkii duugi lahaa ama maaragtay ama dadkii aqribadiisa ah hade maaragtay arrintiisu ay saameysay in loo sheego taa waa midka la ogolyaha nacam wa kharaja bihim ila lmusallaa fasafa bihim wou safay wakabara calayhi arbaca takbiiraati afar takbiir ayuu ku takbiirtay marka waa janaazat lgaa'ib ninka isagoo maqanoo ku tukaday culamada marka waa isku khilaafeen janaazat lgaa'ibkaas ma mashruuca qof kastoo muslimahoo dhintay in lagu tukado mase mashruuc maaha imaam axmed imaam shaafici riwaaya imaam axmed shaafici waxay qaateen inay mashruuc tahay lihada alxadiid laakiin axnaafta iyo maalikiyada waa ay diideen culummana waa ay dhexdhexayseen oo waxay yidhaahdeen qofkaas dhintay meel wax ku tukada haddii uusan helin oon lagu tukanaynin qaa'ib waa loo tukanaya laakiin haddii lagu tukaday markaas lama baahno in maaragtay la soo celiyo toma qaarna waxay yidhahdeen qof weyn haddii uu dhinto waa lagu tukanaa laakiin qof kale maya laakiin qowlkaas ma ma fiicna qof weyn iyo qof kale yaa kala yaqaan ilaah baa yaqaana subxaana wa tacaala ruba qof cadiim loo malaynayo ilaahay agtiisana waxba ka aan la aqoon ruba qof la xaqirayo ilaahay agtiisana qiimo kalahan marka in xadiidka daahirkiisa la qaato qofka meyidka lagu tukado iyo in la fiiriyo ninkan xaaladiisa meeshuu ku tuka dad ku tukana inaysan jirino qowlkaas lagu damciyo labaas wax ka dhexeeya male laakiin qofkii xadiidka daahirkiisa qaatay wax lagu duro lama ah nacam haye marka afar takbiirood ayaa lagu takbiirsanaya waana sidii ugu dambeysay way soo aroortay maala nabiga calay sala takbiiraad badan way soo arooreen ilaa xamse oo maaragtay oo lix to sagaal oo ku takbiirsan nabigu calayh sala soo arooray shan takbiiro way soo aroortay cali radi allahu canhu nin bedrihoo dhintay inuu shan takbiiro oo maaragtay ana kabara calaa sahl ibnu xunayf sittan wa qaala inahu bedriyun ninkan bedri marka laakiin sida jaadada oo raajixa hadda waa afarta laakiin waa laga badi kara laakiin sida jaadada waxa weye waa afartaas wey laakiin qof haddaa aragtay a shan takbiiranay ha ku ceebin wayukabiru calayhi arbaca takbiiraatin arbac yukabaru caleyhi waxaa lagu takbiiranaya oo allah kule arbacu takbiiraat marka meydka marka lasoo dhigo oo lagu tukanayo meydka isagoo dhaqanaa lagu tukadaa markii lasoo dhaqo salaada waxaa ka horeeya dhaqitaanka meydkii oo lasoo dhaqo nadiifa oo lasoo kafanay ayaa lagu tukanaya marka hadduu qof haween uu yahay imaamku wuxuu ka istaagayaa meesha dhexbartankeeda ku aadan wasadka haddii qof nin uu yahana madaxa meesha ku aadan oo ka istaagaya haddii dad badan oo mowtaa la keeno oo hal mar lagu tukanayo hal maraa lagu wada tukanaya asalaatu calaa maaragtay dadkaas meesha jooga laakiin hadday ragga naa ka kooban yihiin ragga imaamka xaggiisaa lasoo xijinaya gabdhahana dhinaca qiblada oo ayaa xagga ayaa kaalama ragga xagga lasoo tukanaya marka qofku wuxuu ku tukanaya dadkaas muslimiinta oo rag iyo haweenbaba inuu maaragtay uu ku tukanayo saasa loogu tukanayo marka wayukabiru caleyh takbiir laakiin niyadii baa ka horeysa oo niyad waa maxay inuu qofkan uu ku tukado qasadkana waxaa weeye oo qofka loogu tukanayo waa shafaaco ma garatay in loo shafeeco qofkan ilaahay loogu orgeeyo saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salatu salaam man sallaa calayh arbacuun ma garatay man salla ma maa min janaazatin yani tusallaa calayh arbacuuna laa yushrikuuna billahi shay-an ilaa shafacahum ullah fiih haddii afartan qof qof ay ku tukato muwaxidiin ah oo ilaah u shariyey ilaah waa ka aqbalaya boqol oo dadka muslimiinta ah oo maaragtay hadday ku tukadaanna waa loogu shafeecaya labada riwaayab waa soo aroor waxaa nabiga xadiis ka mid a in meydka in ducada loo khaliso oo loo duceeyo ilaa janaasada waxaa inaa haafil iska taha maaha meydkaana u shafeecaysaa marka naftaada haddaad dhimatid saa raxmad ula jeclaan lahayd inaa meydkan ula duceyso janaasooyinkana lagama tago waxaan arki jiray xaramkan ku tukan jirna ilaa xamdigiis weligay meyd janaaso haddii lagu tukana kama tegin haddii xataa aan dhaqaaqo masaajidka aan ka baxo markii haddii la sheego meesheedaan ka safan jiray niman marka nimankan takfiirka masaajidka joogi jiray oo masaajidkii xaramka imaana madiino mayd markii loo dhaqaaqa waa boobayan markaasa waxaan dhihi jiray idinkan bal maalintaad aada dhimataan dadkii ka carartay a idinku tukanaya ana ilaah hoosaa kaba ilah waxaan dhihi jira meesha ugu janaaso badan mayd tukanaya janaasadiisa kama tegaya mee ummadda igu badan haddaan dhinta ay janaaso igu tukanto marka nimankaasna waa ka cararaya bal adiga hadhow mayd yaa kugu tukana ummadda muslimka haddaa ka carar shafaacadii kala carar man yukhlis laka aljazaa min jinsi alcamal marka aadaa markii janaasada la tukanayo himad weynaa la siiya qofka muslimka inaad ducada u khalistid ilaah adigana wuxuu kuu sahlayaa qof ducada kuu khalisa insha allahu tacaala oo shafaacadiisa maaragtay lagu aqbalo ducadiisa lagu aqbalo marka niyadaasaa ka horeysa niyadii markii uu la yimaado waa kibaarsanaya rugniga koowaad waa niyadaas rugniga labaad waa takbiirta rugniga saddexaad yaqra'u alfaatixata iyo akrinaya bacda aluula yacni takbiirta labaad bacdigeed faatixada u akrinaya waa saddex ma tahay rugniga afraad oo yusallii calaa nabiyi sal allahu alayh wasalam bacda athaaniya soo maaha salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo takbiirtii maaragtay iyaduna labaad soo maaha wayadcuu lilmeyiti meyidka ayuu maaragtay u duceynaya bacda athaalithati marka saddexaadan meyidka u duceynaya fayaquulu wuxuu odhanayaa ducadaanu imaam shaafici uu soo guuriyo adciyo badan ayuu isku soo dhafdhafay laakiin ducada uga asaxsan hadhow baan sheegayna oo in la qorto ay muhiimatoo muslim oo wariyey fa yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma haada marka arkaanta waxaan dhahna waa niyada soo maa iyo afarta iyo afar takbiirood meeqo waayo laba ma tahay faatixada salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ducada meydka iyo salaamta meeqo lix rugni waa takbiiraadka oo dhan hal rugni ala ka soo qaadaysa niyada takbiiraadka afarta faatixada la akriyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam soo maa ducada meyidka iyo iyo salaam soo maha lixdaas waa iyo qiyaamka a qiyaamka ku lixa sax waa xasas khayr allah ku siiy qiyaamka waa qofkii awooda fa yaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma haadaa cabduka ilaahukan waa addoonkaagay wabnu cabdi wacabdayk labadaadii addoon inankoodii waayo macnaa aabihiisi hooyadiis kharaja wuu ka baxay min rawxi dunyaa adduunyadii raaxadeedii iyo macaankeedii dabaysheedii wanaagsanad wou ka baxay wa sacatiha iyo waasicnimadeedii wa maxbuubihi iyo dadkii ou jeclaa wa axibaahi asaga kuwii ou jeclaa ma garatay ha wa maxbuubihi wixii ou jeclaadh wixii ou jeclaa waa axibaahi asaga kuwii ou jeclaa fiiha maaragtay ou macnaa adduunyada ou ku jeclaa wuxuu uga soo baxay ilaa dulmati lqabri maxbuuba adigu qof ku jecel ma garatay qofkaad jeceshahay wey axibaduna waa dadka iyaga maaragtay ku jecel nacam fiiha adduunyadii ayuu maaragtay uga soo baxayo xaggo u baxay ilaa dulmati lqabri qabriga mugdigiisii iyo wamaa huwa laaqiihi qabrigaa wuxuu kala kulmi doona ayuu usoo baxay oo camalkiisa khayr iyo sharba kaana wuxuu ahaa yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wuxuu qiri jiray saa anagu ka ogeyn allah maahana wax kale oo ilaahoo cibaado astahl inaysan jirin waxdaka adiga kaliga laa shariika laka adigoon shariik aan lahayn wa ana muxameda nabi maxamedna cabduka wa rasuulaka inuu qiri jiray wa anta aclamu bihi mina adaa naga og allaahuma inahu nazala bika waa uu kugu soo degay adoo marti kuu yahay wa anta khayru mansuulin bihi cid lagu soo dego adaa ugu khayr badan oo loo martiyo wa asbaxa wuxuu ahaaday faqiiran ku u baahan oo ilaa raxmatika raxmadaada u baahan wa anta adiguna haniyun waa ka deeqtoontahay can cadaabihi cadaabkiisa waqad ji'naaka waan kuu nimid raaqibiina ilayka annagoo kaa quudaraynayna adiga oo kaa rajaynayna oo macnaa raqbiga waxaway waa rajada ma garatay shufacaa'a lahu asagana u shafeecayna allaahuma in kaana muxsinan hadduu ninkan muxsin ahaa fasid fii ixsaanihi ixsaankiis wax ugu sii daro u sii bade waxa uu astaahin wax ka badan sii wa in kaana musii'an hadduu xumaa annaga ma kala naqaana wax u qarsoonaaye fatajaawaz canhu ilaah u dhaaf walaqihi la kulmi biraxmatika raxmadaadaad bisababi raxmatika ridaaka la kulmi waqihi ka dhowr oo ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiis in lagu ikhtibaaro uu imtixaanka uu ku dhaco ilaahu ka ilaali oo yuthabit llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaa dunya wafi laakhirati waay wafsax low fii qabrihi qabrigiisan u waasici oo qabriga ka ciriirin sida gaalada iyo munaafiqiinta fusaqada loogu cariiriyo wajaafi larda dhulka ka fogaya can jambayhi labadiisa dhinac macnaa wafsax low fii qabrihi ku macno tahay walaqihi la kulmiyo biraxmatika adiga naxariisa darteeda almna aamin inuu ka noqdo min cadaabik ilaa haddaada raxmadaada aada qof aadan siinin aamin cadaabka oo kama noqonayo ilahu naxmadaadana la kulmi cadaabkaaga naga aamin walaqihi la kulmi oo biraxmatika bisababi raxmatika almna waa kaas mafcuulkii maaragtay labaad hahe almna inuu aamin ka noqdo min cadaabika cadaabkiisa cadaabkaagii xataa tabcahahu ilaa aada ka soo bixisid aakharo aaminan isagoo aamino ilaa janadka soo bixiso ilaahuna aqbal biraxmatika naxariisda ya arxama araaximiin wayaquulu wuxuu dhahaya bacda araabicatina wuxuu dhahaya allaahuma laa taxrimna ajrahu ilaahu ajarkiisa hanaga hoojinin walaa taftinnaa bacdahu gadaashiisana hana fitnaynin markuu dhinto waqfir lanaa walahu ilaahu noo dembi dhaaf annagai isagaba wayusallimu bacda araabicati wuu salaamsanaya laakiin xadiidka ugu saxiixsan waa xadiidka muslim ou wariyey iyo nasaa-i iyo tirmidi can cawf bin malik qaala sal allahu calayh wasalam wuxuu dhahay sallaa rasuulu llahi sal allau calayh wasalama rasuulku wuxuu ku maaragtay uu ku tukaday calaa janaasatin janaaso ayuu ku tukaday fa xafidtu waxaan ka xafiday min ducaahi ducadii uu meydka u ducaynayay ducada soo socota allaahuma kfir lahu ilaahu u naxariiso warxamhu allahuma kfir lahu ilaahu u dembi dhaafo warxamhu u naxariiso wa caafihi ilaahu caafi oo cuquubo iyo su-aal dhibaataba ka caafi iyo dhibaato wacfu canhu iska cafi wa akrim nusulahu martiqaadkiisa martigelintiisa wanaaji oo ilaahu raxmadaada ku martiqaad wawasic waasiciyo madkhalahu meesha u gelayo qabriga u waasica ku cariirinin waqsilhu ku dhaq oo dunuubta uga dhaq bilmaai biyo iyo waji iyo maaragtay baraf iyo walbarad iyo ayagana waa waa barafka yararkaah biyo yararka iyakuna qabowga oo dhibicdhibica camal wanaqihi ilaahu ka dahri min alkhadaayaa gefka kamaa nuqiyat thawbu labyadu marada cad sidii looga dahray min addanas qashinka ilaan marada cad waxay u baahan taha keeray u baahantao wasaqda ma qarsanayso marka waxba wasaqa ha ku reebin waa wa abdilhu ilaah u bedel daaran daaran daaran daartaasoo khayran oo ku khayr badan min daari isaga gurigiis mid uu khayr badan bedel gurigo adduunyada ku noolaa midka khayr badan siiya wa ahlan ahl khayran min ahli kii adduunyada uga khayr badan wa adxilhu ljana ilaahu jannadana geli jannadana ilaahu geli waqihi ilaahu ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisa iyo wacdaab annaar marka shaaficina ducooyinkaas waa ku jirtay laakiin hadde midaana oo marfuucaha ugu qiimo badan naam tii kalena waa kana oo can abi hurayrata radiallahu canhu qaala kaana rasuul lah sal ida salla caleyh qul allaahuma kfir lixayina marka ducada waa la tanwiici karaa allahuma ama takabiirta la kala dhexdhex gelin kara allahuma kfir lixayina ilaahu keena nool u dembi dhaaf wamayitina washaahidina kan goobjooga waqaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana lab iyo dhadigba allahuma man axyayta mina faaxiya cala alislaam waman tawafayta mina fatawafa cala aliimaan allahuma laa taxrimna ajrahu hanaga hoojina walaa tudilana bacdahu isagana muslimna weri riwaayadii hore wuxuu ku daray cawf binu maalik marka uu ducadii nabiga u akriyo calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu dhahay fatamanaytu waxaan marka aan taminow dhahay ma garat allow kuntu ana almeyit inaan aniga qofka sariirta saaran oo noqdo oo ducadaas la aqbalo dadka saxaabada say khayr u jeclaayeen nacam hay wayudfanu waa lagu duugayaa qofkii meydka ahaa fii laxdin luxud ayaa lagu duugayaa waa iil annagu aan dhahna mustaqbila alqiblata iyadoo qiblada loo jeedinayo wayusallu waana loo siibayaao min qibali ra'sihi xagga madaxiisa loo siibayaa qabriga meesha hadhow lugaha maaragtay la dhigi laha xaggeedaa laga soo gelinayaa inta madaxa loo siibo ayaa marka dhinaca midigtaa loo dhigaya qiblada loo jeedinaya waa in lixdi la sameeyo birifqin si tartiiba wayaquulu wuxuu leeyay alladii yulxiduhu midka iilka gelinayo oo dhinaciisa dhulka dhigaya wuxuu leeya bismi illaahi ayuu leeyahy magaca allaan ku dhigaya wa calaa millati rasuulilah sala diinta nabigeena wayuljacu fi lqabri qabrigana waa la jiifinayaa bacda an yucamaqa markii qabriga si xoogla loo qado qaamatan qof istaagiis iyo wabasatan farafidsi wayusadaxu lqabru qabrigana marka waa la sinaya oo tasdiix oo sina xoogaa maahane haltaakaa xoogaa kor loo soo qaadaya walaa yubnaa caleyhi laakiin waxba laguma dhisayo walaa yujasasu lamana nuuradaynayo markaana halkii dafniyo kasoo kale marka qaabka loo duugo waxaa jira laxdi iyo shaqi wax la yidhaahdo laxdi waxay godka markii la qodo hal derbi dhinacaha saan loo jeexaa oo saan hoos loo qodayo shaqiguna waxaa waaya godkii dhexbartankiisa meeshii meydkii la dhigi lahaa aa laga sameynaya meeshaan hade godkii hadii uu saan oo kaleo salligan uu yahay godkii la qodo laxdiga waxaa waaya meeshaana la qodaya marka meeshaan markii la qodo dhulkii kore oo saan oo buunta camala ayaa hooskiisa la gelinaya hadhowbaa waxbaa lagula alxamayaa oo ta wax loo dhigo dhooba iyo wax lagu waxay markaasa la duugaya shaqina waxaa qabrigu haddii uu ahaa masaafadaas ilaa masaafadaas intaan yaroo calaamadana dhexda laga qodaya intaa calaamad dhexda laga qodaya xoogaa la taxmiiqinaya markaas oo la gelinaya meydka markaasa la saaraya marka nabigu laxdigu jecla oo wuxuu dhihi jiray allaxdu lanaa washaqu ligayrina laxdiga annaga muslimiinta iskale shaqana ummadaha kalea iskale saa darteed markuu laakiin waxaa weeye waa markuu dhulku ou dhul adagoo is-celi karo uu yahay laxdigaa la sameynayo laakiin dhul bacaad bacaada oo soo dundumaayo ama maaragtay dhiiqa dhiiqo isku soo dumaayo mise sida xamar oo kale bacaad bacaad haddii uu yahay markaa shaqigaa la sameynayo madiinoo kale waa adag tahay marka laxdigaa fiican laakiin markuu ku jilicsan yahay shaqiyaa la sameynaya marka nabigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayay saxaabada waxay u cudireen laba ninaa duugi jirtay nina laxdi oo samayn jirta nina shaqi oo samayn jirta waa u xidireen waxay dhaheen ilaahu midkii khayrna soo hormaray markii labadii markii loo xidiray midkii wax la xadin jiraa soo hormaray kiyaa nabiga duuga calayhi salaatu wasalaam saa darteed sacdan abi waqaas markii uu dhibanayo wuxuu dhahay alxiduu lii laxdan macnaa io iil ii sameeya wansibuu calaya labana nasban dhoobadana marka korkayga kusina meesha iilka dhooba igu daariya kamaa sunaca birasuuli illahi sal allau calayh wasalam rasuulka sidii maarata lagu sameeyey marka ayadana bismi illahi wacalaa milati rasuul isagana xadiidkiisu xasan waaye sidoo kale in lugaha xaggiisa laga soo geliyo ayadana waxa weeye aathaarta kusoo arortay waa saxiix waaye godkana waa in la dheereeyo oo waxaa ugu yar horta wax meydkana asturi kara oo urkiis inuu hadhow meydkii oo soo qurmo wax hor istaagi kara laakiin in la fogeeyo hadduu dhulka xoogaa la qodi karo waa fiicanta oo cumar waxau dhahay ixfiruu wawasicuu waxau dhahay acmiquu lii qadra qaamatin wa basdatin qof intuu joogsado oo gacmo fidiskiisa markaas hala ii qodo dhahay xadiid kaloo asxaabu sunna oo isaguna saasuu maarata isaguna ahaa ixfaruu wawasicuu waacmiquu saasuu nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam haye wayudfanu waa lagu qofka marka waxaa la rabaa markuu xataa dhibanayo sakar inuu sunnada uu dardaarmo sida albaaniba saasuu sunnada u dardaarmay marka uu dhibanayo sheekh cuthaymiin marka wuxuu dhihi jiray caasha cala sunnati wamaata calayha raximahullah sunnada waa ku noolaa sidiibuuna ku dhintay markii dardaarankiisii la aqriyay qaabka loo duugay iyo waxaasoo dhan marka sunnadaanoo dhan hadde waa kitaabkuu ka alifay janaa-istana waa kutubaha kutubta ugu qiimo badan weeye axkaamu ljanaa-is sida sifatu salaatunabi uu ku farayaraysa waa kitaab marjicaho wax alla wixii sunno ah ayuu ku soo arooriyey xataa masaa'il badan oo kutubaha fiqiga aan aysan soo qaadan ayuu soo qaatay waxaa ka mid a masaladaas qofka haweenka qofka qabriga gelinayo waa inuusan hamiinkaas haweentiisa u teginaa fiican markaa marka uu haweentiisa gabadhiisa la dega waxau dhahay qofkee xal aan xaaskiisa u tegin abuu dalxa yir anig galoo dhah marka wax dhaa masaladaas kutubaha fiqiga badankooda waa iska ilooben kutubaha sunankaa dhigay marka dadka dhaay fiqiga inta keliya ha la yska qaato sunankii aan loo noqon waxaa dhici karta axaadiid badan oo axkaam ku jirto inay ku dhex jirto in markaas weli ijtihaad loo baahan yahay ma garan marka kitaabkiis waa kitaab cadiima wayudfan waa la duugayaa fii laxdin mustaqmustaqbi laxdina lagu duugayaa waa haddii laakiin dhulka uu adag yahay waay mustaqbila alqiblati xaalo uu yahay ilaa meydka qibladaa loo jeedaya wayusallu waa loo siibayaa min qibali ra'si birifqin inta xagga meeshii lugaha noqon leed laga keeno halkan ayaa meeshii madaxa noqon halkan haday tahay halkaana laga soo geliya si tartiiba loo wadaya markaasaa qiblada halkan madaxiisa loo jeedinaya haye wayaquulu wuxuu leeyahay aladii yulxiduhu kan maaragtay iilka gelinayo bismi illaahi wacalaa milati rasuulillah walidaalika ilxaadku laxdigu waa iil walidaalika qofka diinta qalloociyo diinta allah ku jeesa mulxid aa lagu magacaaba sababtoo diintii u qalloocinayo sidai ay tamaana si kale u qalbiciya marka laxdiga fi lqabri waa mamduux waay waa sunna ama alilxaad fii aayaati illaahi aayaadka alle in la qalloociyo xaqa lagu calo lagu jeesjeeso isaga waxay waa kufri iyo sandaqa waay marka laakiin maadada waa isku mid oo wax qalloocinay asalka ay ka timi nacam ee hadda laakiin qalloocintiia marna sax noqonayso wixii maaragtay haddii ay sharciga waafaqsan tahay hadday sharciga khilaafsan tahayna qaladii noqona nacam bismi illaahi bowdhaa wacalaa millati rasuulah wayuljacuu fi lqabri qabrigana waa la jiifinayaa bacda an yucamaqa markii hoos loo sii fogeeyo oo godka la dheereeyo qaamatan qof taagan wabasatan haddana faraha uu fidiyo qof taagan oo gacmaha saa u fidiyey camal ayaa hoos waa haddii la karo waayo wayusadaxu lqabru qabrigana waa la sinayaa sababta nabigu wuxuu dhihi jiray calayh salatu salaam fudaalat waa kii yidhi samictu rasuulallah ya'muru bitaswiyati lqubuur laakiin way sugnaatay nabiga calay sl qabrigiis in wax yar kor loo soo qaaday taako marka iskaman hor imaanayso tuurka dheeroo taako ka dheeraa la diidayaa marka nacam wixii taako ka dheer ayaa la diidaya walaa yubnaa calayhi lamana dhiso axaadiid badan ayaa reebaysa oo markii nabigu ay uga sheekeeyeen umu xabiibo iyo umu salamo kaniisad qurux badan ay ku arkeen xabasho ay ku arkeen ay isagoo sakaaradis uga sheekeeyeen markaasu wuxuu dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa ulaaika shiraaru lkhalqi weyu dha kuwaasoo dha idaa maata fiihim arajulu saalix banow calaa qabrihi masjidan wasawaruu fiihi tilka tasaawiir waxaasay ku sawireen hadda kuwa khuraafiyiinta u akriyaan fiqigii walaa yubnaa caleyh walaa yujasa labanuu rasuul wayustakna alowliyaa oo kale arrin manhaajka kuma taalo abu shujaaca kuma taalo wayustatna alowliyaa oo le yaa soo istatnooday ilaa axaadiidi ilaa fuqahadii ay isdaba taala xagay ku jirtaa ma garan nacam iska da haye marka nabigu waa lacnaday oo maaragtay nabigu calayh isalaatu wasalaam nahaa rasuullah an yujasasa alqabru waan yuqcada caleyh in lagu fadhiiso waan yubnaa caleyh in la dhiso muslim iyo keyrkiisaa wariyey marka walaa ba'sa dhibaato malan bilbukaai cala almeyiti meydka in lala booyo min gayri nawxin iyadoon la qaylinaynin walaa shaqi jaybin jeybkana aan la jeex aan la jilaacinaynin jeebka waxaa la yidhahdaa meeshaan qoorta ma garan oo qofku qamiiska markuu wato meeshaan nag kuleetiga aan dhahno ama gabdhaha markay cabuurka diracay wataan meeshaan qoortaha jeeb la yidhaahda kan yani looguma jeedo markaa jeebabka aada maqlaysa waa midkaas wey marka waxay sameynaya gabdhuhu marka ay tiiraaya martaan cabuurka mase diracaasaan loo jeexjeexa ama raggana waa foorjoogaa laleeyahay marka uu xanaaqo galuusyada iyo waxa dhana la goynaayo iyo maaragtay murugta lama ogolo iyo gabdhaha kuwa qaylinayo oo alalaasay iyo waxaas oo dhan oo maaragtay allaba iyo hoogay lama oga sababtoo nabigu calayhi salatu salaam wuxuu dhahay annaa-ixatu idaa lam tatub qabla mowtiha tuqaama yowma alqiyaamati waa lasoo joojinaa mida qaylisa oo hebelle hebelkii dhimay bahalkii dhimay dhabarka ay maqan araxday maqan kuwa dhahay waa lasoo joojina wa calayhaa sirbaalun min qadiraan iyadoo wata cabuur asaga dhan laami karkaraya nacam iyo wa dircun min jarb iyo maanta ma arkaysaa isaguna cabuur oo macnaa shaati camalaho oo cadha isaga dhanba isaga dhanba cadho ah ama waxaad tiraahdaa nuuradan oo jirka cunta waxyaalaha ilaa geedaha cadhada lagu dhayo beeda maxaa jira soomaalidu ay xoolaha cadhada qaba ay ku dhayaan waa deeb la qasaa sida nuurada korka marka dhan korka dhan waa cunaysaa saana korka dhan u toobaysaa haddee neefka oo isagu jiran markay toobto jaraasiimtay dila wuu ka faa-aysa laakiin adiga haddii lagu dhayo adoon jiro qabeen jirkaaga dhanay googooyn hadda maxaa dhacday daawooyinkan hadda gabdhaha isku caddeeyaan dhakhaatiirta xil marka hore waxaa loo soo saaray qofka boogaha qaba qofka boogaha qaba weydaama laakiin adoo caafimaad qaba markaa isku dayda boogay ku yeelay iyo balaayo soo maaha dhakhtar soomaaliya la warsanaya daawada marka hore xal dad booga qaba markii la arkay xoogaha inay cadaynayso maarata gaalada maaragtay daawooyin ay soo saarayaan say ugu talagelayan wax kaley arkayan qofkii ka faa-idaysan kara waa inkastay darar u leedaha waa kugu abalay kara sababta waxaan tijaaro wahay badan tijaaro wa nacam hadda hadday daawo axshaaba oo faa-iidala ay arkaan suuqay ka saaraya dowladahay ku daraxda waxaan faa-iida male sun xabad sooday oo xeelaa sooday arka iyaga kimikalkooda oo qaatilintan waxay kuleeyihin waa la huyo waan hagaagsantaha yalla waa kugu maqsiisanaa haddii maxaa ka qaban karta dadkiina iska aamina nacam haye nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau dhahay ibnu mascuud waxau dhahay alaa atabara'u miman bari'a rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam miyaana ka beri noqonaynin bari'a min asaaliqati ma garati washaaqati walxaaliqati midda qayliso alla tiraahda iyo midda timaha iska xiirta markuu musiibo oo maanta ma arkaysaa ay ku dhacdo iyo midda jaabka iyo waxyaalahaas oo kale maaragtay maaragtay jeexda xadiid kaloo isaguna wuxuu ahaa nabigu yihi calayhi salatu sl laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuub wadacwa bidacwa aljaahiliya qofkii dhabanada iska dharbaxo iska hoola oo jeebka maaragtay cabuurka iska jeexjeexa ee waxyaalihii jaahdi aad ku noqdaa allah ninkii lagu noolaayaa tegay allah xaggee loo noolaana adduun waa dhammaatay waxyaalahaas oo kale lama ogola haye wayucazaa ahlahu ahalkiisana waa loo istaczeynaa ilaa halaata ayaamin saddex beri oo min dafnihi laga bilaabo tacziyadana waxaa waaye asalkeedu waxaa weeye sabirsiin waayo qofka in la sabar siiyo oo qofkii dhintay laga sabar siiyo macnaheedana hadde waxaa waaye in ma'tam waxa la yidhaahdo iyo tacsi la oogo oo cunto lagu cuno oo muqri-iina isugu yimaadaan iyo balaayo iyo waxyaalo qaylinayo ma aha waxay qofka meesha ugu tagtay inaad tiraahdo qofkaaga sabar allah kaaso lilaahi ma acdaa walahu ma aaqad isbir waltaxtasib istirjaacso ilaahay dartiisa u sabar waana saddex beray socon amaa dacaam in maaragtay loo sameeyo ay iyagu sameeyaan waaba xaaraanba sababta waxau dhahay isnacuu nabigu calay sala isnacuu liaali jacfar dacaama fa inahu ataa maa yashqaluhum maa yashqaluhum wax shuqulyaa u yimid oo dhan cunto ma u sameeyo qofkii hadda qofkii adduunyada ugu jecel la su-aala oo qofkii markuu xasuusto qalbigiisa ilinta kul ay kasoo da-ayso aa lagu leeya gowsaa lagu saaraya kaala intaan shaah u keen ma aroosaa meesha iyo farxad miya iyo waqlal miya waa dad ilaahay xataa damiirka uu ka tego bal nin asagiiba murugta dabka inuu ku dhaco laga yaaba leeya martiyaa kuu joogto intaas oo wax loo qalayo dab inuu ku dhacoba halis u yahay yani naxdinta qofkii qof qariiba uu ka dhinta ama qof ha garan kara yani murugta dhibaatada ay leedahay iyo xusni marka haddii lu yihahdo intaasaa kuu joogta wada gows kaa rabta acuudu billah waxaas wax diinteena ay beri ka tahay hadda waxay keeneen inay xiilaysaan guri kalaa lagu sameynaya kule mowdka marka kasoo noqdaa meeshii haddana lagu maaragtay lagu lagu ruugaayo waxaasoo dhan waxa weeye waa waa ictidaaraad baatila ka fogaada waxaasoo dhan nacam meydka haddii la doogo ajarka inay ka qaadan meelahaas agaska yacni aan la cunin laga fogaado wayucazaa ahlahu ilaa halaati ayaamin saddex maalmood oo min dafnihi laga bilaabo sababtoo ah saddex maalmood wixii ka badan lama ogola sababtoo gabadha waxaa la yidhi laa yajuus an taxidda calaa meytin akthara min halaati yawm ila calaa zawj qof oo xataa qaraabaa saddex beri ka badan isuma basaasi karto sababtoo saddex beri wixii ka badan waxaa qofkiiaa soo xusan wuxuu iloobaa soo xasana allaahuma qofki inuu maqnaa oo markaas oo soo xasuusiya maaha walaa yudfanu ithnaani labana lama duugo fii qabrin qabri laguma duugo ilaa lixaajatin xaaja maaha laba qof qabri in lagu wada duugo ma banaano ilaa xaajat maaha horta laba qof oo rag iyo haweenoo kala duwan oon maxram isku ahayn marnaba iyada ma banaano rag iyo haween aan maxram isku ahayn marna lama duugayo ee waxaa laga hadlayaa maaragtay laba rag ama laba haweenaa laga hadlaya marka haddii xaajo ay jirto maalan mowdkiyaa batay daacuna dadka laaynayo dadkan hadda la iska laaynayo rasaasti madaaficida meel kale ku dhacee qabri lama geyn karo waxaa dhacday ninkii qabri geeyey laftiisa qabrigii maruu kasoo noqdaba min mino loo dhigo haddana war waa maxay masaa'ibta qofaa la ikhtiyaala dadkii oo duugmaagay oo meydkiisa gootina haddana iyakii ikhtiyaal lagu sameyn acuudu billahi min shaytaan marka hadday dhibaatadaasoo kale ay dhacdo waa banaanta sidii qisadii uxud oo kale yaa meesha ku dhintay toddobaatan nin ayaa ku dhimatay agsarkooda ansaar yihiin macrakad uxud dhulkiina waa dhul adag wey maxaa la sameeyaa halayii nabigu marka wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam god u qoda marka laba iyo saddex god yeela ninka ugu qur-aan badanna hormarin laakiin macnaha waxaa weeye nin walbaa inta la kafano aa la dhigaa waay hal kafan la wadaajima nin walbaa kafartiisa gooni ah godkaa ka dhexeeya maahane jirkoodii ma istaabanayo nin walbaa kafantiisii ayuu wataa la dhigaa kii kale la dhigaa kii kale la dhigaa laakiin mid walbaa gooni u kafanaya sooma haddii hadda xaajis loo dhexaysii karana kulli waa isku fiicanta walaa yudfanu inaani fii qabrin laguma duugo ilaa lixaajatin xaaja maahan halkaasoo caaw noogu jooga kitaabu zakaataan galnay tadawur fiicanan gaarin marka insha allah